الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا كتاب الاعتكاف اعتكافك كتاب كيسي باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان بلطبنك النبي رمضان اعتكاف كلا اعتكاف يي تاسب باب كذي horta ictikaafku dee waxaan filaya waa shaygan maanta machuudka ah qaribana beryahan dambana dadka ay bilaabeen ba in dib loo soo nooleeyo waxaana laba u yahay un xagga luqada alxabsu walmugtu walusuum waa wax naftaadii aad ku xabaasid iyo meel laguba nagaado marka ruuxii oo shay laazima shaygaasi ama daaca ha noqdo ama kayrkii haba noqdee iyada اعtikaaf xagga luqada waa la yidhaah ma hadihi tamahiil alati antum la caakifuun oo kale iyo dee n ku yadna qowmkii nebi muuse marka ay mareen calaa qowm yackufuuna calىa asnaamin lahum bal taasi waa mid laakiin xagga dee markay noqoto sharciga nagaadiga masjidka lagu nagaanayo ee loo nagaanayo daaco iyo cibaadiya ilaahay aad ugu dhowaatay taas baa اctikaafku yahay axaadiista qayb baynu waxaan soo aragnay casharkii hore ku soo aragnay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tobanka dambe inuu ictikaafayey kuwana waa kuwan inoo dambeeya waxaa kaloo ynu soo maray lafti jiwaar baan soo maray iyo ficilkiisoo yujaawiro xalaytaan soo aragnay aljiwaar iyo alictikaafna macno keliyay leeyihiin oo waa nagaadiga masjidka laguba nagaanayo kollayna qolooyinkiina haysta sharaxa muslim ma garan kara inaynu isku mid nahay ee imaam nawey markuu taa dabdinayey ayaa wuxuu ka cabiray wayusama alictikaafu waxaa ii dhacday jawaazan ama jiwaazan dee kollayna za-daan jirine ra- weeye haddaynu isku mid nahay wey haddii kiinu idin saxanyana waa sax kayguma khada uu yahay bal haddaba in taas weeye waxyaalo kalena waynoo dambeeyaan insha allahu tacaala aan arki doono ee ictikaafku buu kitaabkiisii yahay gaar ahaanna waxa uu baabaysan yahayba tobanka dambe ramadaan ictikaafkii la ictikaafaya xadaثna mحamed ibn mihran الraziy qaala xadaثna xatim bnu ismaaعiil can musa bni cqbata can naafici can ibni cmara radي اllahu canهuma ana الnabiya slى اllahu عalayh wasalama kana yactakifu fi اlcashr اlawaakhiri min ramadaana bal sanadku kolley waa dadkii inagu soo noqnoqonayay marka ibnu cumar baa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaana wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa fi lcashri tobanka alawaakhiri dambe ee min ramadaana bisha ramadaan kaba mid ah ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ictikaafi jiray وxadثnي abu الطاhir qال أخbarana بن wهb qال أخbaranii yuنus بن يزيd أna naafiعa xadaثah yunus ibnu yaziid alayri waxa u waramay naafic oo wuxuu ugu waramay ama uga soo waramay can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama kaana yactakifu rasuulka ilaahay wuxuu aha mid ictikaafa alcashra tobanka alawaakhira dambe min ramadaana ramadaan ka mid ah qaala naaficu naafic baa wuxuu yidhi waqad araanii uu itusay cabdullaahi radia allahu canhu cabdullaahi bni cumaro mawlihiisa ahaa almakaana meesha iyo makaanka alladii makaankaasoo kaana uu ahaa yactakifu midku ictikaafa fiihi makaankaa dhexdiisa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam min almasjidi masjidka nabowigaa isagoo kaba mid ah macnaa dee rasuulka ilaahay masjidkiisuu ku ictikaafayey sida inoo dambaysana dee kolley waxaaba loo samaynayey waxa weeye horena waa tii casharkii xalay baa inooguba sugnayd ee khibaa ama khaymad iyo dhis yar oo kooban oo uu isagu ku gooni noqdo marka meel masjidka ka miduu ka degi jirayoo ibnu cumar baa isagoo isaguna berigii dambe halkaa firaashkiisa dhigan jiray xadiidna waxaa ku yimi waa ustuwanati tawba kolleyna waa tiirarkan rawdada mid kaba mida ayuu ahaa waana towbadii abulubaaba kii uu iskuba xidhay taas baanuu tilmaamay uu agtiisa firaashka dhigan jiraye ibnu naafic buu tusuuli halkaa meeshan ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba ictikaafi jiray markaa uu ictikaafayo bal weli axaadiisa way noo socon kolley baabkaan sii raacinaya وxadثna shl بن cثman qاl xadثna cqبة بن khاld الskuniy عan cubayd للh بn cmr عan cabdالرحمن بn الqاsim عan abيه عan caiشhaة رadي الlه عanha qاlat anha qاlat bal dadku kolley ma arkaba casharka oo dhan ba wax cusub kuma arko ama inooguma soo socoto cubaydاللahi بn cmr ibn xafs بn cاsim بn cmr بn الkhadaabna waa ninka caalimka ahaa in badan baan soo aragno waa sigaaru taabiciin oo xaafid khaamisu ka dhiga ama ninkan uu kaba warinaya cabdالرaحman ibn الqasim ibn mحamed ibn abi bakrin الصdiq isaga xaafid ibn xajar saadise ayuu kaba dhiga marka waxay ka dhigan tahay in cubaydالlahi بn cmar baa ka dabaqo horeeya cabdiraحmaan ibn اqasim waxay noqon markaa min baabi riwaayaة اakabir waxa weeyaan can اasakir bay noqon walow xagga marka la eego de ahaan kolley aanay wax saasay u kala duwanayn oo saadisihii khaamisa ay isku mucaasaro haddaan eegno isku meelun yihiin laakiin de cubaydالlah ibn cmar dad صaxaabadii u arkaa jira cabdiraحmaanna marka isilaaxa xaafid la eego wax صaxaabadii u arkay ma jiro walow uu dad soo gaadhay bal markaa waxay noqon dabaqada markaan eegno taabici iyo nin aan taabici ahayn min baabi riwaayat اlakabir can اlasakir caaisha waxay tihi radia allahu canha qaalat anaha qaalat kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa alcashra alawaakhira tobanka dambe ee min ramadaana ramadaan ka mida ayuu ictikaafi jiray rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh xadيiثka iبن cmr buu la mid yahay xadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana abu mعaawiyaة x وxadثna سهل بن cثman qال أخbarana xفص بن غiyاt جamيعا عan هiشhاam abu mعaawiية mحamed بن الkhاzim iyo xفص بن غiyaas baa labadooduba yay ka wada warinayaan هiشhاam iبن curوة taas buu leeyahy جamيicana waa xفص iyo abu mعaawiية وxadثna وxadثna abubكر بن أbي شhaybة وabو كraybi واللفظ lahma lafdiga inoo soo socda labadan sheekee dambe ee mslim buu lafdigoodii yahay waayo laba kale u horeeyayoo mid waa yaحyى بن yaحyى تmimi iyo سهل بن cثmaan labadaasoo iyaguba sheekadii mslim ahaa oo midna abu mعaawiye ka warinaya midna xfs بن qyaas kolleyna hishaam baa la isugu wada imanayaae ayaa inoo horeeyay markaa labadan dambea lafdiga uu inoo soo naqlinaya leh iyagu macnii bay la wadaagsadeen qaala waxay labadan dambe yidhaaheen xadaثana bnu numayrin can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa radia allahu canha hishaamkuna waa kii hore uno hishaamkaa horeba waa ibnu curwa nidhi qaalat caaisha waxay tidhi kana rasuulu llahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa alcashra tobanka alawaakhira dambe min ramadaana ramadaan ka mida ayuu ictikaafi jiray dee waxa uu ictikaafayana xalaytaan soo ogaanay oo waa dee habeenkii weynaaye laylatulqadriga ahaabaa tobankaa kuba sugan markaa taas dalaban waa taa tobanka dhexe iyo tobanka horeba uu ictikaafayno xalay soo aragnay laakiin markii loo cadeeye la yidhi habeenkan ad doonaysaa uu kaa horeeya ayuu markii dambe ictikaafkiisii wuxuu noqday inuu tobankaa dambe ictikaafo waa habeenkaa dalabkii iyo dee tobankanoo si guud u fadli badan si uu cibaadadii ugu faaruq noqdo وxadثna qتaybaة بن سacيidi qال xadثna layث عan cqayl عan الزhriي عan curwaة عan caiشhaةa radي الlه عanهa أن النbiya slى الlه عalيه وasلم kana wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa alcashra alawaakhira min ramadaana xataa tawafaahu allahu caza wajal ilaa ilaahay uu ruuxdiisa qabtay oo uu ka dhimanaya uu ictikaafayey uma ictakafa way ictikaafeenoo aswaajhu haweenkiisna min bacdi isaga dabadii bay ictikaafeen bal xadiidku waa kii hore laakiin faa'iida aan halkii hore inoogu sugnayn baa inoogu sugan intan dambe riwaayadan dambe oo ka ibnu cumar iyo kan caaishhaboo midi markan ay caaisha tidhi xataa tawafaahu llahu caza wajal waxay taa ku caddaynaysaa ictikaafka inaan la nasakhin oo ilaa rasuulka ilaahay ka wafaadayay uu ku camal falayo lama nasakhin waa mid arrintan kale uma ictakafa aswaajuhu min bacdihina maxay inoo caddaynaysaa inaanu khasaa'ista rasuulka ahayn wax rasuulka u gaaro oo u gooniya oo dadka kale aanay la wadaagsa inaanaan hayna tan camal dadkii ka wada dhexeeya rasuulkii ilaahay uu jideeyey dadkiina bal maalan marka ay la wadaagsanayeen labadaa faa'iide ayaa inta dambe inooguba sugan bal kollay baabka xadiidkiisi waa inoo dhammaaday ictikaaf waataan soo sheegnay wuxuu yahay in kollayna bal fawaa'id kala duwan oo imaam nawowi halkan kuga soo naqlayo ayaan midhar kaba soo qaadayaa bal wixii aan ku yar dari karana waan ku darayaan halkan kuba sugnayn bed mid weeyaanoo horta muslimiintu guud ahaan ama culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin kuna ijmaacsan yihiin dee mashruuciyadiisa iyo istixbaabkiisa allahuma imaam malik baa laga soo naqliyaa waxa dee yar tilmaamaya si wuxuu jaa-isuu yahay oo istixbaabnimo xaggeed aan la gaadhsiin kutubta maalikiyadana barhkood waxaa dhacay un inay ka cabiraan jawaas iyo banaani laakiin aimada maalikiyada naftooda waa sida ibnulcarabi iyo amhaashii ayaa taa iyagaba ku inkiro ku diidoo yidhah arrinku kaa maahay waa sunno adagoo bal markaa waxaan leenahay horta sunno weeye markaa markaan leenahay sunno weeye waajib maaha wuxuu waajibi karaa ruuxoo isku waajibiye nadar hadduu ruuxu isagu isku waajibiyuu nadro dee waajib buu ku noqonayaaoo waxa waajibiyeyna waa nadarka in la oofiyo kol hadduu daacayayna waa shay daacaaba taasi iyadu waa mid xagga marka la eego tobankan dambe xalay iyo caawa baan haynay waa tobankaa dambe oo dee fadli ziyaada a leh habeenkii laylatulqadrina kuma jiro sna nimadkiisaa sii adag weeye oo aad buu usii adkaanaya walow waqtiyo kaleba la ictikaafi karo kulle masaa-isha culimmadu iskuma khilaafaan waxaa kaba mida iyada mid weeyaanoo inta u badan ee xad ma laha ruuxu hadduu bil ictikaafo laba bilood ictikaafo toban labaatan dee xad ma laha xagga actarkuye maxaa u yar oo kale culimmada qaar baa waxay kaba dhigaan in maalini u yar tahay maalini u yarto waana qolooyinka shardiya in uu ruuxu sooman yahay si ictikaafkiisu u ansaxo oo waxay shardi uga dhigaan ictikaafku markuu ansaxayo in la soomo dee soomno maalin dhan buu noqonaya marka maalin iyo wax ka badan bay yidhaahaan laakiin a'imada iyagu aan kuba tegin soomku inuu shardi yahay kolley waa sida shaaficiye qoloyin qabaan daliil ahaana iyadaa u raajixa xadiid halkan la xujaysto xadiid caaishana iyaduu mawquuf kuba yahayba xadiid kaloo saxiixa kuba sugan bukhaari iyo inuu cumar yidhi waxaan ku nadaray habeen inaan ictikaafo yihi rasuulka ilaahay oofi ictikaafkaagii habeenna maxal soomu ma aha waa adiladooduu noqonayaaye ee aan shardiyin inuu bal maalan soom aan shardiyin iyagu intaa way ka yareeyaanoo shaaficiyada agtooda bal ruuxu saacad in ka yar in ka badan ruuxu waa ictikaafi karaayo waxay daabit ugaba dhigaanba muktan yaziidu calaa duwaanina tarba waa adigu in masjidkii lagu nagaada haba yaraadeen saxaabigii jaliilkaa yacla bnu umaya ayaa waxaa laga soo naqliyaa sida cabdirazaaq musanafkiisa uu kuba wariyo inii la amkutu fi lmasjidi saacatan macnaa wama markaa amkutu fiihi ilaa liactakifa in masjidka saacad baan ku nagaadaa waxaan ugu nagaadaana waa inaan ictikaafo bal markaa waxa ay tahay waa zamanka ugu yaree ruuxu masjid ku nagaan karo haddii niyadii isaga laga helo ictikaafkay noqonaysaa taasna haddii aan eegno oo dee waaba inagu imanka khayr baan dhegaysanayna in uba fadhinaa ruuxu hadduu waktigaas niyoodo inay niyo la-aan ma noqonayso ictikaaf inuu masjidkii kuba ictikaafo khayrka dhegaysigiisii iyo masjidkii dee halkii uu salaadii ku tukaduu joogaayo salaadiina waaba ay uga socoto waxa u dheeraanaysa ajri ictikaaf inuu yeesho oo saasaabay u yidhaahaan dee waxa u mudan ruux kastoo masjidkii fadhiya ama salaad sugaya ama shuqul kaloo aakhiro waaba san dee daaca iyo san oo kale ama adugu inuu ictikaafkii niyoodo markaa waa loo tirin waana laga sawaabin waayo taasn arrin kalena way jirtaayo ictikaafku wax dikriga u gaari ma jirto waa nagaadiga uun bas dahaarana looma shardiyo kollay nin culimada ka mid oo dahaaro ku yihi qowlkiisu de waxay ku tiriya waa qowl aada u baciida uun ee dahaarana looma shardiyo ficil kaloo la yimaado loolama shardiyo ee waa isagoo masjidkii ku nagaado niyo ictikaaf kuba nagaada bal taasunba weeye ama waxyaalaha burinaya kollay dee waa tii kutubtu bay noo dhigaysay qur'aankana walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajidi oo mubaasharadu inay burinayso iyo way noogu sugan tahay masjidka inaan dee xaajo daruuriya u mooyo wax kaloo loogaba baxayn arrinta kale meesha jirtaa waxa weeye ictikaafka waa shaygaa fadliga badan leh waa shaygaa cibaadada weyna haddana ma hayno xadiid sugan oo rasuulka ilaahay kaba sugan oo tilmaamaya fadliga ictikaaf leeyahay mashruuciyadiisi waa tan dee waaba kanoo rasuulkii ilaahay waa ictikaafi jiray asxaabtiisii waa ictikaafayeen aswaabtiisii baa ictikaafayey waa tan qur'aankiina bal dikriga ictikaafka kuba sugan yahay laakiin haddana fadligiisa macnaha ujeeddadu fadli mucayan oo xadaysan oo la yidhaho fadligaasi ay ictikaaf leeyahi oo nasar markaa haabiti inoogaba yimid ibnu maaja iyaba xadiid kuba sugan yahay in ruuxii dee ruux daacadii oo dhan ama daaco kasta lalaba imanayo loo qoray iyo taas oo kale adigu bal xadiid kaleo iyadna abusheekh fadaaishay kitaabkan fadaail acmaal uu kuba sheegay oo kale bal waxa soo arooray baan leenahay masuumiyadiisu waa taa la isku waafaqsan yahay markaas ee laakiin fadli gaara oo u soo arooray oo nidhaahno fadliga caynkaa iyo caynkaasaa ruuxu markuu ictikaafo uu mudanaya oo dee nas markaa inoo sugan meesha uu jira bal taasi iyada ma jirto arrimaha kale jiraana waxa weeyaan dee meesha lagu ictikaafaa waa masjid waxaan arki doonaa dumarkii rasuulka ilaahay baa masjidkay ku ictikaafayeen hadday suurtagal tahay meel aan masjid ahayn sida dee haddii uu ruuxu meel aqalkiisa ka samaystay uu ku tukado inuu kuba ictikaafo oo kale iyo dumarka rasuulka ilaahay baaba ku ictikaafi laha masjidkan kooban cid kastaana ay joogto rag iyo dumar aanay kala xidhnayn halkaa may soo fadhiisteenoo kumay ictikaafeeno waa masaajidun dee masaajidun waa masjid kastoo jamaaco lagu tukanayaaba uu noqonaya hadduu laakiin ruuxa ayaama ictikaafaya waxa roon ee meel aan si aanu jumcadii ugu bixin mid jumcada lagu tukada inuu ku ictikaafo haddii muddadu ay ka yartahayna masjidkii jamaaco lagu tukaday aanu ictikaafayan kole slafkiina dee qur'aankii waa tan وأnتم cاakفuuna في المaساaجid lfdiga masaaجidna waa caam bukhaarina والاctikaafu في المaساaجidi kuliha buu cunwaan uba dhigtaa صaxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay ka mida xudayfaة بن اليman ayaa waxaa laga soo naqliyey inuu saddexa masjidun kale riwaayana waa ku wariyey saddexa masjid ee markaa waaweyn ee xaramyada un lagu ictikaafi karo adaabaa labada in xaram un kaba koobay saciid ibnu musayminka madiine laakiin bal khilaaf yaroo kooban buu ahay laakiin waktigeena dambe ayay dee taasi soo cusboonaatay oo de waxaan filayaa dee waxa weeyaan albani iyo asxaabtiisi waa qowl ay tabaniyeen oo dee kole barhkoodna ma musanafaad yar oo gaar oo ictikaafka ay kaba hadlayaan ay leeyihin ay leeyihinba ictikaaf masaajid meelaha kale kumaba ansaxaye bal waxaan leenahay qowlkii ahlucilmigu dee khilaafkaa yare hore qadiim haba jireene waa in masaajidii oo dhan lagu ictikaafayo masjid kastana lagu ictikaafi karo kuwa haddii bal wax u yimaadeenna waa fadliga ay leeyihiin iyo kuwa iyaga loo safray in keligood loo safro iyo kuwa kale ay kaga duwayn ay noqonayso bal waxa weeye umuurihii yar aan yar odhanayna inaha wey baabun mataa yadkulu goolmuu gelayaa ruuxu markaa yadkulu goormuu gelayaa masjidkii iyo halkii uu ku ictikaafayey man araada ruuxa doona alictikaafa ictikaaf fii muctakafihi ay mataa yadkulu fii muctakafihi weeye goormuu gelayaa ruuxii isagoo halkii uu ku ictikaafayey man araada alictikaafa oo fii muctakafihi yadkulay inoogu tacalluqaysa ruuxii ictikaaf doonaya macnaa dee masjidkii baa lagu ictikaafayaa ictikaafku goormuu bilaabmaya haddii uu xataa meel gaaro sidaa rasuulka ilaahayba masjidkii kagaba ictikaafayo goormuu meeshaysii fadhiisan ama ictikaafki goormuu bilaabmaya taas xadiidkan ku arki doonaa xadaثna yaحya بn yaحya qaala akbarana abu mucaawiyaةa can yaحya bni saciidi can camrata can caaishaةa radي الlahu canha qaalat anaha qaalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ida araada marka uu doono an yactakifa inuu ictikaafo صلى الفجر صلاada سبح buu تukanayey markaas ثuma dkلa wuxuu gelayay معتكفhu مakaankii waa sida khaymadiisii ama khimihiisii loo dhisay ee uu kuba اعتikاafayey makaanka اعتikaafkiisuu gelayay وإnahu رasuulki ilaahay صلaوaaت اللahi وaسلاaم عaليه أmra wuxuu أmray بkhibائihi ببinاءi khibائihi in khimihiisii loo dhiso khibana dee kolley akbiyana waa lagu jamciyaaye waa adigu nooc khaymad ama buul yaroo inta badan waxaan dee uu ka samaysnaa waxaan isaga dee isagii ama lagu dadaya ama hareeraha lagaga dadbaya waa wax suufkoodii iyo gaameeradii geeloodii ay isaga geyn jireen ay kuba samayn jireen kaas baa khibu ahayo inta badan laba udub ama laba tiir ama saddex wax ka badan muu ahaynba ee waxa weeyaan meel yaroo kooban waa tii aynu xalayna qubbo u soo aragnay bal xadiidka duruqdiisaba quba way u timi ee qubad yar ama khaymo yar oo isagii uu dadkii kale bal maalan ee kaga asturnaado kaga gooni noqdo ayaa masjidka meel ka mida loogu taagayey ama looga dhisayo tiibuu amray faduriba ay waa dee bunyat weye waa la dhisayoo meeshii baa la taagay markaasoo waxa weeye in araada الاctikaafa fi اlcashri اawaakhir min ramadaan waxaana uu rasuulka ilaahay maxay tabanayd wuxuu doonayna inuu ictikaafo fi اlcashri اawaakhiri tobanka dambe min ramadaana ramadaan kaba mida faamarat way amartay zaynabu zaynab bikhibaa'ihaa khibaheedii ayay amartay oo ujeeddadu zaynab oo uma almu'miniin oo zaynab bintu jaxshi ah ayaa iyaduna khaymad yar iyo wax yar bay meel ka taagatay oo way amartay in loo dhiso oo faduriba isagiina halkii masjidka dhexdiisii waye wa amara wuu amray gayruhaa zaynab kayrkeed oo min aswaaji nabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay aswaajtiisii kaba mid ahaana bikhibaa'ihi khibihiisii buu amray kale laftigan bikhibaa'ihi ee daahirku wuxuu ahaa bikhibaa'ihaa inayd waa dumarkii rasuulka ilaahay baa lagaba hadlayaa bal xaafid bnu xajar xadiidkan marka uu soo naqlinayuu riwaayada muslim sharxiisa ku soo naqlinayay laftigii bukhaari ma ahe isaga wuxuu u soo naqliyo muslim ahaan ugu tiiriyeyna bikhibaa'ihaa waana macnaha daahirkaahe laakiin bal haddii taftiirka baan ku dayno lafdigan hayr ayaa lafdi dee mudakere ahoo waa lafdiga muraacaadkii iyo ilaalintii baa markaa tan keentay uun macnaa waxa weeyaan markii rasuulka ilaahay khaymadiisii iyo khibihiisii looga dhisay masjidka dhexdiisa ayaa waxaa jiray sida xadiidka duruqdiisa kale iyo riwaayaadkiisa kale saxiixaba barhkood ay ku sugan yihiin inoogu sugan caaishoo markii hore ka idan dalabtay rasuulkii ilaahay baa iyadna meel yar buulatay waxaana dhacday xafsa oo riwaayaadka qaarkood si wax adigu iyadana caaisha inay idanka u qaadaya ayaa iyadna khaymad ama buulyar meel ka taagatay zaynab oo dee kolley munaafasana dumarka way ka dhaxaysay isku hinaasaa jira markay aragtay bay iyaduna la soo carartay oo iyaduna waxa weeye meel bay ka taagatay ama ka dhisatay arrinku wuxuu noqday rasuulka ilaahay qudbadiisii yarayd khaymadiisii mooye saddex kale oo weliba aswaajtiisii kaba mida inay iyaduna masjidkii laga dhex taago taas baa dhacday faamarat zaynabu bikhibaaya fadurib wa amara gayruha min aswaaji nabiyi salى اllahu alay waslm bikhibaayi fadurib falama salaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam alfajra markuu rasuulka ilaahay salaadii subax tukaday ayuu nadare eegay oo dee masjidka dhexdiisii weeye masjidkuna masjid aada u weyn ma aha faidaa waaba alakbiyatu madruubatun khiba waa taan lahayd akhbiya lagu jamciya idaadanna waa tii fujaa'iyada ahayd saa daraaddeed alakhbiya mubtaday noqon khabarkiina waa xadfan yahay oo faidaa waaba wuxuu baaba ku soo kadiyey rasuulkii ilaahay oo uu si faj'a ama keda ah uu arkay alakbiyatu akbiyo madruubatun fi lmasjidi weeye akbiyo laga taagay laga dhex dhisay masjidka dhexdiisii faqaala dee markii uu weydiiye uu ogaadayna faqaala wuxuu yidhi albira turidna albira madaaco iyo khayr baad turidna ujeedaan oo marka waxyaalahan a meelahan khaymadahan ama buulalka yare meeshan kasoo dee buulateen ee kasoo tadhisateen madaaco iyo khayr baad ula jeedaan fa amara rasuulka ilaahay wuxuu amray bikhibaa'ihi khibihiisii ama khaymadii yaraydiiyo qubadii loo taagay isaga ayuu amray macnaa biisaalati khibaa'ihi oo faquwida lafdiga quwidana xalayna waan soo marnay macnaa waa la furfuray oo waa la zuuliyey de iyagina markaa way ku qasban yihin inay mid kastaaba ay furfurato wixii ay meesha ka dhisatay ayay ku qasban yihiinba wa taraka waaba ka tegay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh alictikaafa fi shahri ramadaana tobankii dambe uu ictikaafi jiray ictikaafkeediiba uu iska daayay rasuulka ilaah uu kaba tegey xataa ictakafa ilaa uu ictikaafay fi lcashri tobankii alawali hore ee min shawaalin tobankii hore shawaal ka mid ahaa ilaa uu ictikaafay bal xadiidku kollay umuuro kala duwan baaba iyada inoogu sugane midi waa tarjamada oo ah mataa yadkulu man araada alictikaafa fii muctakafi ruuxa ictikaaf doonaya bal hadduu dee saacad iyo laba iyo wax yar ictikaafayo kaas isaga lagama hadlayo waa ruuxii maalmay ictikaafanayey bal masalan goormuu ictikaafka u bilaabmaya uu halkii uu ku ictikaafayey gelayaa xadiidka waxaa inoogu sugan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markii uu salaadii subax tukaday ayuu dee doonay ama waxa weeyaan marka uu salaada subax uu tukado ayuu geli jiray muctakafkiisa geli jiray taawe marka taasi waxay keenaysaa ictikaafkii inuu u bilaabmayeyba rasuulka ilaahay subaxda kolley xadiidkii aynu xalay kusoo marnay abaa saciidba oo kale iyo markuu tobankii dambe tobankii iyo dhexa ictikaafay waatii aynu aragnay inuu yidhi kusoo laabma ruuxii doonayay ee doona ila ictikaafay ictikaafkiisii ha ku nagaado ama dee galabtiiba uu bilaabay bal laakiin xadiidka tan baa inoogu sugan taasuu faa'iideynaya marka waxaa jirtana markaan eegna jamaahiir alculamaa ay kaga mid yihiin afartan madhabood aimadoodu ay kaga mid yihiin iyaga waxaa qowlkoodu yahay ruuxii ka soo qaad masalan tobanka dambe rabadaan doonaya inuu ictikaafo habeenkan bishu ay koob iyo labaatan noqonayso intaanay cadceedu dhicin buu soo gelaya waayo dee waxaan alcashir awaakhirba waa waxaan yidhi habeenadaa la tirinayaayo maalmihii tabac bay u yihiin ruuxa subaxdii galay habeenkaasi waa ka maqan yahay ee fiidkii ama intaanay cadceedu dhicin buu soo xaroonayaa oo muctakafkiisii gelayaa habeenkaas oo maalintiisna tabac ay u tahiya wixii ka dambeeyay u ictikaafaya taasi bay kuba tegeen xadiidkuna wuxuu inoo faa'iideynayaa subaxda in la gelayo markaasay iyagu leeyihiin waxa weeyaan ay xadiidkan ku xambaareenay kuba awireen arrinku maaha inuu rasuulka ilaahay ictikaafku u bilaabmay waqtigaasuu waqtigaa bilaabi jiray laakiin halkan dee uu dhistay ama looba dhisee gaarka ah ee uu doonayo inuu dadkii kaga gooni noqdo inta badan bal matalan ayuu gelayay oo waa gelitaanka meeshan khaaska aye uu ku ictikaafaye ictikaafkii marka horeba oo kusii nagaayo masjidka waa sii joogayoo ayay leeyihin oo sababto haddii kale dee ruuxu tobankii la wada ictikaafayey uma dhammaysanayo waana ti aynu soo marray rasuulka ilaahay markii la calaamad loo sheegay la yidhi habeenka laylatulqadrigu waa habeenkaa roob iyo waxyaala weyda ayaanee dhoobiyo miyaad ku sujuudaysa taa la tusay habeenkii ictikaafka waa ku jiray salaadii subax markuu tukadayna calaamadii baa u muuqatay habeenkii koob iyo labaatanaad buu ahaa bal abi saciid xadiidkiisii bal markaa iyaga tay ku xambaarayaan tanba weeye waanay jiraan culimada dawaa'if kaba mida oo ka dhigay inuu subaxda uga bilaabmaye laakiin dee umuuraha daraaddeed kaleen sheegnay ayay culimmadu xadiidkan ugu xambaareen macnaha kale ama ay u awireen oy leeyihin maya siduu muddada uu buuxiyo tobankii mid wada ictikaafay uu noqdo maqribka hortii habeenka koob iyo labaatanaad buu gelayaaye arrinkana waxay ku xambaarantuun meeshii uu khaymadii inuu imanayey oo rasuulka ilaahay geli jiray taasay kuba xambaaran tahay taasi iyadu waa mid arrinta kale xadiidka inooguba suganna ee waa tan marka horeba sheegno haddii meel aan masjidka ahayn lagu ictikaafi karo dumarkii rasuulku umay baahdeen inay khaymadaha dhisaan ima ay la ictikaafaan oo masjidkii kula ictikaafaan arrin kaloo xadiidka inoogu suganaa rasuulkii ilaahay tobankii dambe ama tobankii hore shawaal buu ictikaafay ruuxuu shay khayra hadduu markii hore caadadiisa ahayd oo si uun ugaba tago inuu dee uu la yimaado qadahiisii walow aanay waajib ahayn oo marka horeba waajib muu ahayn oo waa goyn karaye taasna xadiidka way inoogu sugantaho waa kan rasuulkii ilaahay ilaaliyey ee toban dambe ictikaafay xagga marka la eego tobankii hore shawaalla maalintii ciidda ka mida maalinta ciiddana lama soomo marka wuxuu xadiidkani ka mid noqonayaa adiladii ay deliishadeen culimmadu ay u deliishadeen sida shaaficiyiya kayrkoodba ama dee qolooyinkii kale waafaqsanaa inaan soom shardi u ahayn ictikaafka waayo maalinta ciidda lamaba soomo xadiidkana waxay noogu sugan tobankii hore maalintaasi ka mid tahay rasuulka ilaahay inuu ictikaafsanaa meel bukhaari ay dhacday inuu tobankii dambe ama alcashir alakhiir cibaaro saasaa dhacday oo halkan markaa akhir alcashrin saasaa filaya laftigu inuu ahaa kolley taasasay kuma jamciyeenuun xadiidkaasi aakhir alcashri waa markii ictikaafkiisu dhammaaday buu arrintu ahayde maaha macnuu wax daa iskhilaafsanoo toban waa mar keliyana wax dhacaye tobankan hore tobankan hore ayuu ictikaafay xagga bal arrinta dumarkana kolley ee wuxun baa rasuulka ilaahay u arkay inay hayre iyo hinaasii kaba dhaxeeyey oy mid kastaa leedahay rasuulka ilaahay yaan lagaaga dhowaanin arrintan ay kuba xambaartay isku dayashadoodii dee meeshuna hadday kuwii kalena kusoo daydaan masjidkiiba dadkiibuu ku cidhiidhayaa ama uu cidhiidh yidhahaa tan buu deeta rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uba daayay oo dee waa bal matalan waa iyaga taas u arkay inaanay arrintan ictikaaf unahayn wax kala soo galay oo ama nooc hayro iyo noocdii munaafasadii kaba dhexaysiiyaya inu xaggan lagaa xigin iyo bal taas oo kale ayuuba soo galay xagga marka la eego masjidkii hadduu rooyo dadkii aanay ku cidhiidh yahayn oo ruuxu uu ictikaafayo wax yar meel kaba dhista laakiin oo ay leeyihiin culimmadu yidhaahaan masaajidka xaggiisa dambeeya baa lagaba dhigaya laakiin bishardi aan masjidkii kuba cidhiidh yahayna ee waa tan rasuulka ilaahay labalaba yimo arrintaa jawaaskeedna xadiidka waa ku sugan yahay وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثني عمرو بن السواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حا وحدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عامر بن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد dad fara badan weeye oo xadiidkii imaka matigina inooma soo noqonayo bal markaan eegno sufyaanka koobaad ibnu abi cumar ka warinaya waa sufyaan ibnu cuyeyna marka dambe sanad kale oo ayaa sufyaan kuma jiraayo abu axmed zubayr moxamed ibnu cabdillaahi ayaa la idhaahaa alasadi waxaanu ku shuuroobay kunyadiisan abu axmed iyo nisbadiisan azubayriya ayuu kuba shuuroobay xadaثna sufyaanka inuu ka warinaya waa sufyaan thawri markaa labada sufyaan baa lainoogu kala sugan abulmugiirana xalayba waan soo aragnay oo cabdilquduus ibnu xajaaj alximsi ayaynu usoo aragnay horena waan usoo aragnay ibnu isxaaqa u dambeeyaana waa ninkii imaamu ahli siyar ama maqaazi moxamed ibnu isxaaq weeye kitaabkeenana bukhaari tacliiqun buu kaga wariyaaye meelo ayuu ku leeyo tadliis iyo waxyaalo kalena way kuba sheegaan waa nin cilmi badnaana laakiin axaadiis kolley mutaabacaad uno iyadu weliba dee aan badnayn oon tobangaadhin ayuu kitaabkeena kuba leeyahay arrinta jirtaana waxaa weeye xadiidka asaaniidiisan shantan eeg sufyaan ibnu cuyeyna iyo camr ibnu alxaarif iyo sufyaan thawri iyo awsaaci iyo ibnu isxaaq intoodaas ku leeyahay kullu haaulaai waa kuwaa dhammaantood waa intaas yay ka wariyeen xadiidka can yaxya ibni saciidin yaxya ibnu saciid bay kaba wariyeen haddaada sanadka dib ugu laabantana ibnu abi cumar can sufyaan xadaanaa sufyaan baa ugu caalisan waayo eeg yaxya ibnu saciid muslim wuxuu ku gaadhay markaa laba nin unbaa u dhexeeya ibnu abi cumar iyo sufyaan ka ku xiga iyo waxa weeyaan camr ibn alxaarif waa nin de waa iyo kan kale isagu sufyaan thawri iyo awsaaci saddexdaa horena muslim iyo yaxya ibnu saciid saddex saddex baa udhexeeya kan ugu dambeeya ee yacquub ibn ibnu saciid iyo aabihii iyaguna ay kuba jiraan ibnu isxaaqna u dambeeyo muslim iyo yaxya ibnu saciid afar baa u dhexeeya markaa kaa horea ugu caalibsan saddexa dhexe way simayin ka ugu dambeeya ayaa ugu naasilsan oo afar buu gaadhay halkan ka hore laba un ay tahay oo waana halkan caaliga iyo naasilka iyo waxyaalahay kuba yimaadaan bal waa tan weyn daba markaa wuxuu ihi muslim عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية حديثك أبو معاوية وريي مركز دويد أن كبصوا بحني أبو معاوية يحيى بن سعيد بكبا ورني أي معنه سا أي ليه رقم بدن حديث كودنا وفي حديث ابن عيينة عمرو بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهما أو حلي ابن عيينة يا عمرو بن الحارث iyo ibnu isxaaq markaa labaa ka hadhay oo sufyaanu thawri iyo awsaaci baa meesha kaba hadhay saddexdaa xadiiskoodana waxaa kuba sugnaa in qolooyinkan akhbiyada dhistay ma ahayn dumarkii rasuulka oo dhan may wada ahayne waa caaisha iyo xafsa iyo zaynab bintu jaxshi saddexdaas bay ahayd tii rasuulkana marka lagu daro afar qudbadood ama afar khaymadood baa masjidka dhexdiisii markaa lagaba taagay dawaanka rasuulka ilaahay tiisii markuu furfuray iyaguna ay furfurteen bal markaas saddexaasaa kuba sugnaa oo maxay ah anahuna darabna alakbiyata اlictikaaf saddexdoodaasi inay barhkoodna idan bay ahayd laakiin de adigu bal idan bay ahayd kuwa hore eh inay waxa weeyaan dhisteen ay akbiyo ictikaaf daraaddeed masjidka dhexdiisa ugaba dhisteen ta bal ijtihaadi fi lcashri اlawaakhiri bal arrinta kale xadiidka kuba sugana dumarka ictikaafkoodii dee waa ansaxayaayo masaajidii baanay kuba ictikaafayaan rasuulka ilaahay waa u idmay markii horena ee caaridkan yimi oo arrimaha horeen soo sheegnay ayuu ugaba diido markaa waxaa kuba sugan buu leeyahay xadiidka ee horta iyaga idankii way kuba ictikaafayaan haddii uu dee uu isagu u diido oo ictikaafkiina waa shay sunno ah xaqiisiibaa kaba horeeye uu diido uu manciyo zawjku iyada taas oo kale culamaadu si guudba waa waxay iyagu ugu tegeen oo ah waa mancinteeda waa leeyahay dee markaasna ma ictikaafayso laakiin hadduu markii hore uba idmaysan rasuulka ilaahay kaba dhacday arrin yimi daraaddeed hadhow ma ka noqon karaayo idankii ma kaba noqon karaa halkaa shaafici iyo axmed iyo qorooyin iyagoo xadiidkan eegaya isagoo marka hore idmay mancinta dambe waa leeyahay waay leeyihin badna kol haddii dee idanku marka horeba dhaco oo waxa weeyaan ictikaafkii dee taas uu dhaco ictikaafkii dee aan nadarka ahayn weeyeen waajibkaba ahayn kol haddii kuma laabmi karay leeyihin lakin de waatan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu xadiidkiiba isagoo idankaasi jiray haddana uu ictikaafkii isagiiba iskaba daayey iyagiina markaa farahay kaba qaadeen ben baabul ijtihaadi fi lcashri awaakhiri min shahri ramadaan ma dadaalkii lagu dadaalayay ama ijtihaadkii la ijtihaadaya daacada lagu dadaalayo tobanka dambe ramadaan ayuu baabkiisi yahay xadaثna isxaaq بn ibrahim alxandaliy wbn abi cumara jamiiعa can ibni cuyeynata qaala isxaaq akbarana sufyaan bnu cuyeynata can abiyi cafuurin can muslim bni subayxin can masruuqin can caaishaةa radi allahu canha qaalat anaha qaalat abi yacfuur cabdiraxmaan ibn cubayd ibn mistas waa abu yacfuur اlأskar horeynu usoo maray waa min sigaaru taabiciina abu yacfuur اlakbarna horeynu usoo marray waqdaan ama waaqid magaciisu yahay oo isagu dabaqada ka horeysa una isna waa taabici uun labadooduba waa taabiciintii bayin muslim bnu subeixna waa ninkii taabiciga ahaa ee ku shuhroobay kunyadiisan abuduxaa ku shuhroobay marka xadiidka waxaa inooguba sugan abu yacfuur iyo muslim iyo masruuq waa taabiciin kala warinayso saddex taabici oo ee iyagu dhexdooda kala warinaya xadiidka inoogu sugan caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa dakala alcashru tobanku markuu soo galo waana alcashru اlakhiir lafti baabay kuba yimi ama riwaayo yani muslim kuba sugnaanin be adigu tobanku waa tobanka dambe ramadaan markuu soo galo axya layla habeenkii buu noolayn jiray oo soo jeed uu soo jeedo daaco iyo cibaado iyo qiyaam uu ku soo jeedo ayuu habeenkii ku noolayn jiray waayo qada uu toosinayey ahlow ehelkiisana oo tobankaa dambe si cibaadadan iyo daacadan iyo khayrka badan ay qayb ugaba qaataan ayuu ehelkiisana kicinayo xataa hadduu muctakif yahay de waa kaa tobanka dambe waa ictikaafaye ine ruuxii way u bannaan tahay masjidkii inuu ugaba baxo xaajadii insaankeenu kaba maarmayn uga baxo waqtiyadaas baabuu kicinayaa ma cid kalaabu amriyo kiciye bal ehelkiisana markaa hurdaduu ka kicinayey si ay khayrkan uga qayb qaataan wajadda uu dadaalayey washadda wuu adkaynayey almi'sara hooskuntigana waa adkaysanayo daacada ayuu u faaruq noqonayey kuntiguu dhiisha iskaga dhigayey bal markaa taasba weeyaanoo shadd almi'sar macna tashmiir lilcibaada iyo tafaruq weeye taas waa lagu fasiray washadd almi'sarana waxaa kaloo lagu fasiray inuu macnuu yahay dumarku kaba dheeraanayo guntiga maba furanahayn oo kinaaye ay ka tahay can ictizaalihi linisa ee kol hadduu muctakif yahayna ilaahay baaba yihi walaa tubaashiruuna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi labada macnona kolley waa laba macno dee iskeega keenaya ama labadaba xadiidka laguma fasiray bal rasuulka ilaahay taasuu yeelay jiray oo habeenkii waa noolayn jirayo xadiidka daahirkiisuna muxuu noqonaya waa habeenka inaanu qeybo ka seexan jirin hore waynu usoo maray rasuulka ilaahay inuu habeenka wax ka seexan jiray ina kaba kici jiray ayaamaha soomi jiray barhkood barhna waa furi jiray laakiin bal taasi waa marka la eego si guud iyo caadadiisi iyo da'digiisii guud weeye habeenadan mudan san tobankaa dambe oo kale iyagu waxa weeyaan waaba kanoo xadiidku tukenaya waa inuu ku dhamaysan jiray soo jeed oonu seexanba jirin bal taasba weeye oo waa habeenadan culimada qaar hadday yidhaahaan yukrahu qiyaamu leyli kulli in habeenkii oo dhan ruuxu soo jeed isugu bixiya de soo jeed maha soo jeed da san kan soo jeed loo yaqaan waa cibaado iyo qiyaam iyo inuu cibaado ku soo jeedo inuu isugu bixiya karaaha ah oo taasi waxay ku xambaarantahi waa markay caado laga dhigto daa'imi ee laakiin habeenno mudan sida tobankaa dambe ramadaan oo kale iyo iyaga waa kan rasuulka ilaah ay kaba dhacdo kuwa loo jeeda maahe waa isagoo idhaa sanadii o dhan sidii cabdillahi bnu camrin aan kuga soo maray rasuulka ilaahay taa uba diiday oo kale bal taas bay noqonaysaa laakiin wixii habeen mudan oo uu ruuxu daaco iyo cibaado sida tobankaa dambe kuga soo jeedo iyada taas karaaha lama odhanayo ama karaaha ma noqonayso san rasuulka ilaah yeelay xadaثna qtaybaة بن سacيid وabu kamir بn الjaxdariy kilaaهma عan cabdالwaxid بn زiyaad qala qtaybaة xadaثna cabdالwaxid عan الxasan بn cubayd الlahi qaala qale xasan ibn cubayd لlahi bn curwa abu curwaةa nakhaci horeynu usoo maro ibrahim ibn yaزيid nakhacina waa islaba reer waana nin saadise kamidoo hiqaa weeye qaala wuxuu yihi markaa xasan ibn cubayd الlahi ibn curwa abu curwa nakhaci samictu ibrahima waa ibraahim bnu yaziid nakhaci ninka caalimkee faqiiha ahaa ayaan maqlay isagoo leh samictu aswad bna yaziida asad ibnu yaziid baan maqlay isna waa ninkii dee taabiciga ee mukhadramka ahaa abtigana uu ahaa ibraahim yaquulu xaaluu ku qowlayo qaalat caaishatu radia allahu canha kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yejtahidu mid dadaala fi lcashri tobanka alaa waakhiri dambe daacad iyo cibaadaduu ku dadaali jiray maa laa yejtahidu inaanu dadaalin fii gayrih waa dadaal aanu dadaalin xataa labaatanka hore iyo dee waxa weeyaan inta kale sanada ayuu tobanka dambe dadaali jiray dee waabataa xadiidka hore ayna uba soo aragnay suu yeeli jiray xadiid baaba kuba yimi labaatanka hore rasuulka ilaahay kaana yakhliqu اlqiyaama binowmin macnaa soo jeed dee cibaado u soo jeedaya ama tahajudka wuxuu ku dari jiray hurdo waa raacin jirayba laakiin markan kale tobankan dambe ee waa isagoo dalaba leylat alqadr iyo fadliga habeenadan ayaa isagu uu dee aada u dadaali jiro waa ka guntigaba adkaysan jiray ka dheeraan jiray dumarkii habeenkii oo dhanna daaco ku noolayn jirayba taasba weeyo yajtahidu fi lcashri awaakhiri maa laa yajtahidu fii gayrih baabu soomi cashri dilxijati bal tobanka dilxija soomkeedii la soomayey wixii kuba yime ku soo aroray buu baabkiisii yahay waana tobankan dee bisha dulxijo u horeeya taasba weeye ee maalinta ciiddu ay ugu dambayso kolay dee maalintaa ciiddana kuma jiro inta la soomaye ale wixii kuba yime xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu kuraybi وaisxaaqu qaala isxaaqu akbarana وqaala اlآakharani xadaثna abu mucaawiyaةa عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت عائشة waxay tidhi mا رأيت maan arg رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay صائما xaalu yahay mid sooman في الcaشhr tobankaa dulxiجة qad asل ahaanba wey weligayba ma arag isagoo rasuulka ilaahay tobankaa sooman yahay bal waa lafdi kaasi riwaayada kalena waa ka ama lafdi kale وxadثnي abu bكr بن ناaفع العabdiي qال xadثna عaبدالرحمaن qال xadثna سفyاn عaبدالرحمaنkana waa عaبدالرحمaن بن مهdي imaamkii weeye سفyاana markaa waa سفyاn الthwrي un عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشhaة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay lam yصم ma soomin الcaشhرa tobanka ma soomin وktan mabu taa hore maan arag bay tidhi laakiin laftiga dambe ma soomida kolley kaa horumaan kuba xambaaraynaa ah inaanay iyadu arag isagoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tobankaa isagu sooman inaanu arag waxaan filayaa waa intii inoogu dambaysay kitaabu siyaam in xadiidkana ta inoogu sugan caaisha waa iyadoo sheegaysa rasuulka ilaahay inaanu soomin ama aanay arag isagoo sooman tobankaas waxaaba la odhan karaa de markaa tobankaasoo la soomaa sunno maaha la odhan karaa kol hadday leedahay rasuulka ilaahay asal ahaan mabuu soomin ama lafdiga hore iyadii manaan arag ay leedahay maan arag laakiin oo inaa ama soomkeeda laga roon yahay laakiin de waxaan ognahay fadliga ay amahan leeyihiin oo xadiidku bukhaari buu ku sugan yahay halkan inooguma sugnee rasuulka ilaahay ma min ayaamin alcamalu saalixu fiiha afdal minhu fi hadi ama axabu ilى اllahi min hadi min hadi اlcashri ama min hadi اlayaam yani alcashra rasuulka ilaahay baa yidhi ma jirto ama ayaamo camalka saalixee lala yimaada ilaahay uu kaba jecel yahay ama uu ka fadli badan yahay camalka ayaamaha lala yimaado camalkii saalixa ahaana soomkii ka mid weeye oo soomkii camalkii saalixa buu kaba mid yahay bal taas baa jirto dee fadligaas waaley arrin kalena way jirtaayo maalinta carafo iyaduna tobankan kaba mid ah soomkeeda fadli badan baynu usoo maray inuu laba sanood kafaaro u noqonayo aynu soo maray oo taas waana tarkiib weyn iyo fadli weyn oo maalin kale oo dee waxa weeyaan aan maalmaha ramadaan ahayn fadligaasi uma sugna laba sanadood oo dhan marka la yidhaha kafaaru uba noqonaya bal markaa iyaday taasi jirto kolley culimmadu xadiidkeedan waxay ku xambaaraan arrinkay ka warrantay waa iyada aragtideedii oo meeshii maan aragta ayuun baanu xadiidka kalena kuba fasirayna ee waxaana dhici karto markaa rasuulka ilaahay ayayaamaha aragtay ama caarid safar ha jiro ama caarid marad ha jiro ama wax kale ama dadku yaani waajibba u qaadanne inaanu sidaa uga soomin ee markaa ma aha in dee soomkeedii laga rooyo ama karaahiyo soomkeedu waa ayaamo mudan fadli badan marka maalintaa ciidan soomkeedu banaanayn lagaloo saaro arrin kalena way jirtaay oo xadiid abu daa-uud iyo ay wariyeen oo rasuulka ilaahay aswaajtiisii bacdigood lagaba wariyey ayaa muxuu kuba sugnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu sagaalka dulxijo soomayey maalinta caashuura iyo saddex cisho bil kastaba uu kaba soomayo saddex cisho uu soomayeyna intuu bil adigu markaa iyo maalin isniineed iyo laba khamiisood buu bisha kaba soomayey sa lafti adigu kuba yimid xadiidka abu daawud kolley albaniyana way saxiix yeelaan ama uu saxiix yeelaa waana xadiid marka meeshii maxaa meesha jira waxaan haynaa wax sugaya rasuulka ilaahay inuu soomay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh caaishana waa tan tidhi maan arag ee waxaana jirto un marka muhbit iyo naafi waa say bayhaqa iyo dee kayrkiiba ay halkan yidhaaheen marka muhbit iyo naafi ay kulmaan ruux baa wax sugaya cilmi ziyaaduu hayaa ruuxii kale waa arag la-aan baaba lagu xambaaraya laakiin nafsul amarka inaanu jirin iyada tan lama jazminayo ruuxna uu anfiyayo muhbit iyo naafi muhbitkaa la horreysiiya dee markaa bal waxa ay tahay iyadoo fadligii ayaamahana jiray maalinta carafana si gaara fadliga soomkeedu axaadiid sugan oo kitaabka aynu kuba soo maray oo waxa weeyaan aan hayno bal fadli weyn bale axaadiid kalena ay timi oo rasuulka ilaahay ayaamaha inuu soomay bal markaa umuurahaas baan ka horreysiinaynaa caaisho arag la-aanteedan oo bal markaa waxaan leenahay ayaamahaasi waa ayaamo fadli badan camalka saalixee xataa rasuulka ilaahay uu kaba fadilay jihaad fii sabiilillaahi loo baxo dee intiisa badan waxaan ahayn ruuxaa dee naftiisina lagu dilo xoolihiisna aanay kuba baxayn jihaadkiisii aan ahayn ayuunbuu soomkani kaba mid yahay soomkani kaba midyo bal markaa ayaamaha soomkoodu waa soom jidaysan waa soom fadli badan leh maalinta carafana si gaara fadligaa badan bay leedahay caaishana waxaa lagu xambaaraya arag la-aan iyadii aanay arag uun ee ciddii kale markaa sugtay ee tiri rasuulka ilaahay bay saas kaba dhacday ayaa riwaayadoodu kaba horeynaysaa bismi illahi araxmaan araxiim kitaab alxaj xajka kitaabkiisii wayo kole waa tartiibtii salaadii u horreysiiyey sekadii buu ku xigsiiyo waata had iyo goor kitaabka ilaahay bay wada socdaan soomkii buu kuba xigsiiyey waayo xadiidkii bunya alislaamu calaa khamsayn hore kitaabka uguba soo maray riwaayadkiisa qaarkood baa soomku uu horreeyey uu xajka kaba horreeyey walow riwaayaadka qaarkoodna xajku uu horreeyey xajkiina waa dambaysiiye bukhaari isaga soomkuu dambaysiiyaa xajka ayuu horreysiiyaa oo tartiibta waa intay ku kala duwan yihiin dee salaadii iyo zakadii kolley way isku waafaqsan yihiin bal isagu waxa weeyaan bal markaa salaadii iyo sakadii soomka iyo xajka ay tartiibta ku kala duwan yihiin oo bukhaari sakada dabadeed xajka ayaa raaca kitaabkiisa muslimna waa kan oo kaleo soomka ayaa horeeyo xajka waana xadiidkaa duruqdiisii sidii kuba timi barhkood weeye haddaba xajka kitaabkiisii weeye kolley xajkuna dee inuu rukniga arkaanta islaamka mida yahay iyo waxyaalaha ku tacalluqsan waxaan imika isaga sheegaynaa halkan iyada maba jirto ruux kastoo musadiica inuu farad ku yahayna waata naska qur-aanka ay nooguba sugan tahay bal dee cumrigiina inuu mar keliya un waajibayo haddaan ruuxu ku nadirin hadduu dee nadiro isaga waa wuxuu isagu isku waajibiyo mid bay noqon bal matalan taas waxa weeye haddii kale asl marka la eego shar mar keliya unbuu fi lcumri waajibaya xagga cumrada mawajiba mise waa sunne kolley cumra waa inoo dambaysaa markaa dambaan eegaynaa waana waxay culimada ay isku khilaafsan yihiin xagga wujuubkeeda iyo sunanimadkeeda si guudbeen bab baabu ma yubaaxu lilmuxrimi bixajin aw cumratin wama laa yubaaxu wa bayaani taxriimi اطibi calayhi wuxuu u baabaysan yahay wixii loo baneeyey ruuxii ixraamtay xaj ama cumro xumraatay waxa weeyaan iyo wixii aan loo banayn ujeedadu waa xagga waxaan la qaadanayo ruuxa muxrimkee dharkii oo kale waxa uga bannaan iyo waxaan uga bannaanayn iyo xagga marka la eego wax udgoon kol hadduu ixraamkii gudagalay inuu wax udgoon marsado tani rag iyo dumarna way kaba dhaxaynaysaaye bal taas iyadana xaal marka inaanay u bannaanayn iyo xaraamnimadkeed ayuu caddaynteedii iyada baabkeedii yahay xadaثna yaحya بن yaحyى qaal qarأtu عalى maliki can naafici can ibni cmara radي الlahu canهuma ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu weydiiyey oo wuxuu ku yihi maa yalbasu muxuu xidhanayaa almuxrimu ruuxa muxrimka ihi min athiyaabi dharka muxuu ka xidhanayaa ruuxa isagoo muxrimkaa xaj ixraamtay ama cumro dharka muxuu ka xidhanayaa buu ku yidhi faqaala rasuulka ilaahi rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi laa talbasuu ha xidhanina alqumusa waa nahyi markaas ha xidhanina kolley laftii ama riwaayada dambana laa yalbas ilmuxrimu haddaan nahyi kaba dhigno yaanu xidhanin ama laa yalbasu ma xidhanayo nafyigu bimacnaa nahyiyahay waa riwaayo inoo dambaysa ha xidhanina alqumusa qumusa ha xidhanina eeg bal su-aashu waxay ahayd ruuxa muxrimkii muxuu xidhanayaa uu dharka ka xidhanayaa taas bay su-aashu ahayd rasuulka ilaahayna muxuu ugu jawaabay wixii aan la xidhan ahayn ee su-aasha jawaabdi waxay keenaysayba inuu yidhaaho waxaas iyo waxaasuu xidhanaya laakiin rasuulka ilaahay taa uu ka baydhay waxaanay culimmadu kaba tiriyeen de xagga badiicana waa noocay usluub alxakiim yidhaahaanba ama usluub xakiimin bal maalan waa hadal badiica fasaxo badan oo ah waxyaalaha uu ruuxa u banaan inuu xidhaa ma xadaysna ma xasrisna oo noocaa iyo noocaa iyo noocaa ha xidho kuwaasun buu xidhan karaa taasi ma jirto marka waxaa la dabdin karaa waa wuxuu iska ilaalinayo kol haddii wuxuu iska ilaalinayo loo sheegay dee waxa kale intaa ka soo hadho o dhan way ku banaantay wey wixii intaa ka soo hadho o dhan oo marka xagga marka la eego iyadoo xasrintii iyo koobitaanka iyo dabdinta jaanibkan kale uu kaga kooban yahay ayaa rasuulka ilaahay dee su-aashiisii jawaabtiisii kaba dhigay inuu sheego wuxuu iska ilaalinayo kol hadduu intaa iska ilaaliyo wixii kale isagii dee sharcigu waa u baneeyey oo wixii kale way uma banaantahay walow riwaayadka qaarkooda xadiidka yaana inoo dhicinba kitaabkeenan iyo labada saxiix midna ay dhacdayba dee waxa weeyaan maa yajtanibu iyo maa yatruku iyo alfaadahaasi ay dhaceen oo markaa iyada su-aashiiyo jawaabta way iswaafaqsayn bal rasuulka ilaahi wuxuu uhi laa talbasuha xidhanina alqumusa qamiisyada jamcu qamiisin weeye wala camaayima cimaamadana ha duubanina oo ha xidhanina wala saraawiilaati sirwaaladana haba xidhanina walalbaraamisa baraamistana ha xidhanina dee inta kale waan garanaynaaba ee baraamisna waa jamcu burmusin bay idhaahaano burmusna waxay dhahaan waa kullu thawbin ra'suhu minhu mara kasta oo madaxiisu isaga ka mid yahay ujeedadooda aslan dee maqaaribada iyo waxyaalahay gashadaan ama markan dee barhkoodii roobka oo kale iyo waxyaalaha looba gashado oo maradii dee la xidhnaa sida qamiiskii iyo madaxii baa isku yaalla oo madaxiisii baa isaga kaba mid ah taas baa burmus lagu magacaabo ama baraamisa ay noqon walal baraamisa walal khifaafa khufafkana waa wixii khufka laba gashanayeen hore usoo maray in la masaxdo oo ruuxu halkii maydhigii uu kagaba kaaftoomayo iyo dee wixii khuf macnihii lahaa oo dhanba weeye taasaa xidhanina intaa iskaba ilaaliyaan ilaa axadun ruux mooyaane laa yajidu aan helahayn ana calayni oo ruuxu haddii uu laba kaboodba waayo waxa uu helayaana ay khufafuun ay tahay falyalbaskaasi ha xidho alkhufayni labadii khuf haba xidho waliyaqdachumaa ha gooyo laakiin siay kaba ugu ekaadaan asfale inka hooseysa min alkacbayni kuraamihii ha muujiyo weeyaan labadaa kuraamood ha soo baxeenoo in ka hooseysa labada kuraamood ha kaba gooyo si ay kabi ugu ekaadaan walaa talbasuu ha xidhanina min athiyaabi dharka xaggii ha kaba xidhanina shay-an shay ama min athiyaabi xaal uu kaba mid yahay shay-an shay ha xidhanina shaygaasoo masahu uu taabtay azacfaraanu bal waa noocaas waa diib buu kaba mid yahay ee zacfaraan la yidhaahaa taas uu taabtay walal warsu warsina waa nabaad kale oo yidhaaheen yaman buu ka baxayay oo isaguna udgoon leh oo ay wax ku sulqin jireen balkaasi uu taabtay ha xidhanina taas buu idhi xadiidka bal aan dariiqiisa labaadna raacino intaynaan isaga dib ugu yar noqon وxadثna yaحyى بن yaحyى وcmr الnaqid وزhayr بn xrbi kulhm can بn cuyaynata qaala yaحyى markaa yaحyى isagu wuxuu hi akhbarana sufyaan بn cuyaynata can الزhriyi can salimi can abihi radي الlahu canhu qaal anahu qaal su-ila waa la weydiiyey الnabiyu nebiga slى الlahu عalayه wasalam oo waxaa la weydiiyey maa ylbasu muxuu xidhanayaa almuxrimu ruuxa muxrimkii dhar muxuu kaba xidhanaya qaala markaa wuxuu yidhi laa yalbas yaanu xidhanin almuxrimu alqamiisa waa haddii aan dee imika jasmino nahye ka dhigno haddii nafyi laga dhigana waa macnuu bal waanu ka xeel dheeriya yidhaahn waayo nahyi un baa looga jeedaa oo laa yalbasu lmuxrimu alqamiisa ma xidhanayo macnaa yaanu xidhanin wala lcimaamata iyo cimaamad wala lburnusa burnus waa taa baraamis marka horeba jamcaan soo aragnay wala saraawiila saraawiil walaa sawban marana yaanu xidhan masahu uu taabtay oo uu asiibay maray ama lagu surqiyey warsun geedkaa warsi la idhaayo udgoon walaa zacfaraanun zacfaraan wala kufayni laba kufna yaanu xidhan oo kufafkii ah ilaa an laa yajida inaanu helin uun mooye naclayni laba kabood aanu helin uu waayo kabo oo ama maba jiraan ama wuxuu ku iibsanu waaye ama de waxa weeyaan ba taas we falyaqdachumaa markaa iyagii labadii kuf ha gooyo oo xagga de asfala min alkacbayn hana xidha markaa xataa yakuunaa ilaa ay noqdaan waa labada kuf asfala kuwa ka hooseeya min alkacbayna labada kuraamood kaba hooseeya xadiidka ibn cumar baan horta israacinaynaa xadiidka ibn cabaas inoo dambeeyo waxadaثanaa yaxya ibn yaxya qaala qara'tu calى malikin can cabdillahi bni dinaari can ibni cumara radi allahu canhuma anahu qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuu nahiyey an yalbasa inuu xidho almuxrimu ruuxii muxrimka ahaa waana raggii iyo dumarba iyada zacfaraankani waa mid waa caam sawman maro masbuuqan lagu surqiyey lagu rijiyeeye ama la mariyo dee surqi iyo looga yeelay markaa bizacfaraan midab bizacfaraanin zacfaraan oo udgoon oo diib oo dee markaa kollay urtiisii buu yeelanayaa aw warsin ama geedkaa warsiga wa qaala waxaanuu yidhi man lam yajidna calayna ruuxa aan helin laba kabood falyalbas ilkufayni labada kuf dee caadamuu lama odhanaye labadii kuf ha xidho laakiin walyaqdachumaa ha gooyo asfala in ka hooseysa min alkacbayni labada kuraamood ha kaba gooyo xadiid kolley waa xadiidka maxduuraat lixraam intii badnayd ee xagga libaaskiiyo diibka kuba tacalluqsanayd ee waa wixii nikaaxii iyo saydkii iyo isnaalatu shacr iyo dufri unbaaba kaba maqnaanaysa waa xadiid inoo koobaya bal waxa wey sababta uu rasuulka ilaahay su-aashan uu jawaabta kuma jawaabiyo su-aashu ayuu kala dunaatayna waa ta aan sooba marnay marka waxaana adigu kolley culimmadu ay kuba ijmaacsan yihiin waxyaalaha xadiidkan kuba xusan ee rasuulka ilaahay kuba sheegay inaanay u bannaanayn ruuxii muxrimka ahaa khaasatan raggii dee markay libaaska noqoto welibana culimmadu ta kaloy meesha jirtaa ma aha un acyaanta qamiis iyo sirwaal iyo waxaasuun eh markan qamiis iyo sirwaal la sheegay waxa ujeeddadu ay tahay waxalla wixii iyaga la mid ahaa macnahooda lahaa ee ama waxa weeyaan jidhka ku wareegsanaa ama jidhka mid qadarkii lagu fasiray ama in gaara haba noqoto xubin gaara ama dhammaantii haba noqotee qadarka jidhka laguma fasiray ee taasoo kale loo sameeyey waa taa ay makhiidka kaba cabiraan macmuulan calaa qadri badan ama calaa cudwin minhu taasi inaanay banaanaynba bal markaa waxa weeyaan ee waxaa saraawiishii soo gelaya waxala wixii xataa kalsoonadii way sooba gelayaan imaka waxa soo gelaya oo kale dee macawsiya wixii way soo gelayaan qamiisyadii shaarhkii iyo toobkan dee ama qamiiskan inagu qamiiskan idhaahno iyo waxaasoo dhan koorhkii iyo qubadiyo jubadiya wixii oo dhan baa soo gelaya marka waxala wixii adigu macnahooda leh ayaa baltaasa xagga camaaimta iyo baraamisana culimmadu waxay yidhaahaan waxaa iyadna laisku baraarujinaya wax kastoo madaxa qariya maaha labadan un ee wax kastoo madaxa qariya ama isagoo halkan makiid ha noqdo sida koofiyadda xidhn oo kale ee waana maxiid makiido labadiiba ah ama haba noqdo maro furan oo dee l xataa cisaabadii oo bal markaa waxay soo qaadaan dee haddii ruuxii nabarba ku yaalo uu baahdo wax lagu xidhay oo kale kolley xaajadii baa keenaysa taas oo shajo ama hadduu sidaac iyo waxyaala uguma baahdo laakiin waxay idhaahaan iyada taas waa xidhanayaa kolley fidyadiina waa bixinaya oo malaa dee kolley waxaaba daahir ku ahaa in la yidhaaho kolley dii xaaja keentay inaan fidyo lagu yeelane dee waxaa naskii qur-aanka inooguma sugan ruuxii injiri intay timihiisa kaba gashay ama dhib kale ay jireen timihii loo feeray dhibaato haysatay daraaddeed inuu fidyadii bixinayo wixii la suurinayo fidyadiina bixinayo bal taas oo kale cisaarada iyo waxyaalahaas oo kale xagga khifaaftana waxay leeyihin wax kastoo lagu qarinaya wax kastoo lagu qarinaya ayaa tan laysuguba baraarujiyey oo bal matalan taas laakiin waxaas oo dhami waa ragga unbuu u gaar yahay ama dumarka marka ay noqoto ee jirkoodii oo dhan ba inay asturaan ama way asturayaanba wax kastoo saatiriya nooc ama makhid ha noqdo ama maxida ayay kuba asturayaan waxay iskaba ilaalinayaan in waa wejigooda wixii qadarkii laguma fasiray niqaabkii iyo burqucii iyo waxyaalaha caynkaasa taas oo dee xadiidkan riwaayadkiisa kale ayaabay inooguma yimaadeen waxaa kaloo iyaduna kuma yimi waxyaalaha gacmaha la gashado iyada taasna gacmihii kuma asturayaan hadday astur uma baahdaan maradoodii way ku asturi karaan maradoodan kale iyo dee jilbaabkooda ay kuma asturi karaan hadday wejiga qarintii uma baahdaan markaa ma rag agtooda ay joogaan maradoodan khimaarkooda way soo laalaadin karaan laakiin wixii qadrilweji loo fasiray ama niqaabkii qadrilcudr ama burqaca ka ay odhan jireen oo isaga de wax gaaro intan ay u xidhan jireen ba iyada taasna dumarkii kol hadday muxrim yihiin way iskaba ilaalinayaan iyada taasi waa midoo dumarkii waxaa yimid diibka oo xadiidkan zacfaraan iyo warsi ay tilmaamayso iyada diibka rag iyo dumarba waa caam oo rag iyo dumarba waxaan u banaanayn wax alla wixii diib lagu magacaabaya diib looga qastayey kol hadday ixraam yihiin laakiin wuxuu halkan imaam nawowi raximah allahu tacaala leeyahy waxyaala dee udgoon leh laakiin aan marka horeba diibnimo aan looga qastin waa fawaakihda qaarkood fawaakihda qaarkood uu leeyahay basa tufaax iyo adrujiyo ubaxyadaa dee dhulkaa iska baxa diib loogama qastine dee udgoon kale iyo waxyaalaha caynkaasi diib loogama qasto oo noocii iyagu xaaraamta ahaa iyagu mahaweyo diib loogama qasto bal taaba weeye kolle xadiidkina waa dee khulaasadiisaan dhamaynay xagga xikmada kuma suganna culimadu siday yidhaahaan waxa weeyaan labadan mare wuxuu u qaadan waxyaalahaana uu kaba idhan waa siuu tarafuh iyo raaxaysiga ugaba dheeraado waayo ruuxa xaajiga waa ashcaf akbar taasba weeye ugu muuqdo ruux khaashicoo beriida sifadii arrin kalena culimadu way sheegeenoo calaamadan iyo dharkan gaarkee uu xidhan yahay oo waxaa ka dheeraaday had iyo goor waxay xusuusinayaan cibaadadan uu ku jiro taasi marka maxay ku xambaaraysaa inuu dikrigii badiyo daacadii badiyo had iyo goor muraaqabadiiyo is-ilaalintii ay taasi kuma badnaato wax isagii xusuusinaya camalkan uu kuma jiro ayaa isagii dee jisadkiisii kuma sugan darkan uu xidhanayo hea taasna maxay keeni inuu waxyaalihii maxduuraadkiina dee had iyo goor inuu ka digtoonaadu iskaba ilaaliyo de waxaa kaloo iyaduna jirta culimada yidhaahaan waxaa lagu xusuusanayaa dhimasho iyo sida laysu soo bixinayo bacsigii oo ruuxi dee waa kaasoo dharkiisii oo dhan buu dhigay kii boqorka ahaa iyo kii taajirka iyo kii faqiirka aha iyo kii raciyada ahaa iyo dadkii way wada siman yihiin oo kale dadka maalinta lasoo bixinayay iyagoo kabalo oo qaaqaawan oo taas oo kale ah ruux ruux ka duwani aanay jirin tiibay shabiih ay u tahay xusuusin ay u tahayba oo bal matalan taas xagga diibka iyo taas oo kalena waxay leeyihiin diibku waa wixii ziinada adduunye ruuxa iyo quruxdeeda uguma yeedhayay bal dee xaggii dumariyana bal markaa uguma yeedhayo waa umuraa si loogaba dheeraado ayay tahayba waxyaalaha loogu diiday bal arrinta intaan xadiidka kaga laabmi doonaa xadiidka dambe markaan gaadhno waxay noogu sugan ruuxu hadduu waayo laba kabood oo uu xidho dee kuwa bal matalan koley dee iyadii kuraami kaba hooseeye waxna ay kaga banaan yihiin ba inuu xidhanayo labada qof laakiin in waxaa la amray inuu gooyo kuraamaha hoostooda uu kaba gooyo si labada kuraamood ay u muuqdaan intaas xadiidka inoogu sugan tahay bal xadiid kale inoo dambeeya ama laba xadiis oo kale inoo dambeeya oon arki doonno wax ka yar duwan aan kuba arki doono markaasaan isu geyn doonaa culimada qowlkood inaan eegi doonaan xadaثna yaحyى بن yaحyى وabالربيع الزهراني وqتaybة بن سعيid جaميعا عن حmاd qالa yaحyى أخبرnا حmاd بن زaيد عن عمr عن jاaبر بن زaيد عن بن عabاس horta sa markii horeba soo sheegay cid cusub iyo caawa oo ma jirto waa dadkii inagu soo noqnoqonayay bal asaniiddan ragga ku arkaynaan war rag wada a'imo ah oo kitaabka had iyo goor kusoo noqnoqda xamaad ibnu zayd waaba kaasoo laynoo cadeeyo waa xamaad ibnu zayd ee camarka ka dambeeya waa camr ibnu dinaar jaabirka ka dambeeyana waa nin faqiih oo taabiciintii dhexa ahoo jaabir ibnu zayd abushacfa la odhanayay kollay laba abushacfa ayaan kitaabka kusoo aragnay sulaym ibnu aswad iyo ninkan abu jaabir ibnu zayd waa ninkii faqiiha abushacfa la odhanaya taabiciintii dhexe faqiihaba ahaa ibnu cabaasna can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay walxaal huwa yakdubu isagoo khudbaynaya yaquulu leh markaa waktigaa uu khudbaynayey ibnu cabaasna lama joogay waa xajat اlwadaac waa waqti dambe waayo ibnu cabaas intii ka horreysay de waa fatxu maka iyo ayaaba reerkooda hijradoodu ay ahaydba yaquulu isagoo leh asaraawiilu saraawiishii macnaa waxa weeye saraawiishii waa xidhanaya ama waxay u sugnaatay oo qaadan kara liman shaksi lam yajid aan helin alizaar ruuxii hadduu mare uu guntado oo go-i ah ama tuwaalkii uu guntanayay waayo waxaa meesha jira ay sirwaal ay tahay idilaac iyo sii maro kama dhigo iyada lama odhanayo qayd oo kale kaba dhiga intaad furfurto dee uma noqonaye waa iska xidhanaya waana ku ixraabanaya maalinta uu xelanaha iskama furo weeyaan marka ruuxii muxrimka ahaa ee isagii waayey wuxuu guntado oo maradaa dee furanba ah haddii waxa uu haya ay tahay surwaal surwaalkiiba xidhan iyada macaawiste waa furi karaayo wuxuu bedeli karaaba tii kale waa mid walkufaani labada kufna waxay u sugnaadeen waana ruuxii muxrimkaabaa laga hadlayaaye liman lam yajidin naclayni laba kabood ninkaan helin oo ruux hadduu laba kabood waayona muxuu yeelayaa dee inay waxa weeyaan caadamuu lama odhanaye laba kuf buu qaadan yacni wuxuu ujeedaa almuxrima ruuxii muxrimka ahaa bal aan duruqdiisaan israacinaya xadaثna محamed بن بشاar qال xadaثna محamed yعnي بn jaعفr xa وxadaثna abu qasan الraziي qال xadaثna bahز qاla جamيiعا waa bahzi iبn asad iyo محamed iبn jaعفar ba waxay yidhahan labadoodaasi xadaثna شhucbaة عan cمr بn dinar bhada الاسناadi cمr بn dinaarna de jaabir بn زayd buu kaba warinaya jaabirna iبn cabاs أنه iبن عabاس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يkdب بعرفاaت عرفاaت isagoo kaba khudbaynayu rasuulka ilaahay mqلay فذkر hada الحadيث وxadثna abوبكر بن أbي شhaybةa qال xadثna سفyاaن بن عyeyنة x وxadثna يحيى بن يحيى qال أخبرna هشhaيم x وxadثna أbو كرayب qال xadثna وkيع عن سفyاaن x وxadثna علي بن khشhرم qال أخبرna عيسى بن يuنس عن بن جurayج x وxadثnي علي بن حجر qال xadثna إسماعيل عن أيوب كل hؤلاء bl waa xaala inta ka horeysa un ilaasho mid waa أyوب السkhtiyاni midna waa cabdالملك بن جurayج midna waa سفyاaن الthawrي oo de wkيع سفyاanku iطلاaqaya oo ka midna waa هushayم بن بشير midna waa سفyاaن بن عyeyنة intoodaasba dhammaantood can camr bni dinaarin camr bni dinaar bay kaba wariyey bihada isnaadi can jaabir can ibni cabaas laakiin walam yadkur muu sheegin axadun axad minhum iyaa kaa midi yakdubu bicarafaatin gayru shucbata waxda riwaayada hore shucbaynu kusoo aragnay yakdubu bicarafaatin intooda kale yakdubu un bay yidhaaheen ama dee xadiidkun bay sheegeen laakiin carafaynu kaba khudbaynayey qolooyinkan riwaayadooda kumay sugnayn riwaayada laakiin de waa faa'iido ziyaado oo maalintii xajatulwadaac inay ahayd un bay taas seetay bal xadiidka ibnu cabaas waa ka xadiidka jaabir oo lamidina waa kan وxadaثna أحmed بn cabdاللahi بn yuنuس qala xadaثna زuhayr qala xadaثna abu الزubayr can jaabiri radي الlahu canهu qala anahu qaal زuhayrku waa زuhayr ibnu mucaawiya abu khayhama aljucfi weeye qaala wuxuu yihi jaabir bn cabdilaahi qaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi man lam yajid ruuxa aan helin naclayni laba kabood aan helin falyalbas ha xidho khufayni laba kuf haba xidho waman lam yajid izaaran ruuxaan wuxuu guntado aan helinna falyalbas waa raggiia ha xidho saraawiila saraawiil hakaba ha iskaba xidho taas baa rasuulka ilaahay yihi halkan fidye iyo waxna lamaba sheegin oo dee fidye kama laazimayso waa xaalada bal kaa haba yeelo bal kolley xadiidkii horeya dee waa taan soo aragnay oo macnuu waa inoo cad yahaye laakiin xadiidkii ibnu cumar waxaa kuma sugnaa waana xadiid ka horreeyey iyaga rasuulku inuu yihi marka dee riwaayada ibnu cabaas eegne yakdubu bicarafaat tiisaasi way kaba horreysay bal madiina ay hayde walyaqdachumaa asfala min alkacbayn labada kuf marka la xidhanayo inuu ruuxu aanu saa ku xidhan ee labada kuraamood in ka hooseysa uu kaba gooyo xadiidkan ibnu cabaas iyo xadiidka jaabirna iyadoo mutlaqay riwaayadu timi oo inuu labadii kuf iskaba xidho ah waa intanba iskhilaaf ama tacaarud nooca ayaa jira marka marka la eego axmed ibnu xambal iyo qolooyin bal madhabka xanaabilada un haddaan eegno iyagu waxay kaba dhigayaan xadiidkana waktigiisu kaba dambeeyey kii hore inuu nasakhayo markaas taa daraaddeed ruuxu kal haddii uu wax kala waayo waxa uu haystaa dee bubaadheer ama laba qof ay noqotay inaanu goynahayn e sideeda uu kuba xidhanayo xadiidkan ibnu cabaas iyo kan jaabiriya baa taa faa'iideynaya yidhaaheen waxay kaba dhigeenna taa hore inay xaalo mansuuqo tahay oo la nasakhay laakiin ayimada kale sida shaaficiye iyo qolooyinka kale iyagu waxay leeyihiin may e xadiidkaa hore isagoo qeybla ayuu yimi waa muqayad kan kalena isagoo mudlaquu yimi e markay mudlaq iyo muqayad kulmaana lagama dhigo naasik iyo mansuuq lagama dhigo xaaladooda tacaarudkooda tacaarudkooda sida laysku suuriyaa waxa weeye lagu suuriyaa waa in qeydkii muqayadku lahaa ama ha horeeya ama ha dambeeyo ama ha horeeya ama ha dambeeye kan iyaga lagu suuriyo bal markaa deetan maxay keenaysaa taasi riwaayadan ibnu cabaas iyo jaabir mudlaq haba noqotee qeydkii xadiidka ibnu cumar ku sugnaa baan kuba qaydaynaa oo ruuxu labadii qof uu xidhanayaa ama wixii shabahaya labada qof uu xidhanayaaye laakiin waa inuu kuraamihiisi iyo muujiyo oo uu kaba gooyo kaasaan ku qaydaynaa kollay markaan eegno dee qadiyadii usuulka markaan eegno iyada taas waxay keenaysaa ay raajax yeelaysaa saa dee xanaabilada dadka aan ahayna ay yidhaaheen oo ah in xadiidkaa hore kan kale aan ku qaydayno waayo nooca tacaarudkooda iyaga sidaasaa lagu xallin jiray naasik iyo mansuuq lagama dhigi jirin labadoodiiba markaa waa lagu wada camal fali jiray bacdigood baa cillada waxay kaba dhigeen goynta la goynayo fasaad baa kaba dhalanaya waayo idaacata maal bay tahay saa daraaddeed yaa la goynoo kan ha la raajax yeele laakiin de markay idaacata maal ama ay fasaad noqonayso waa marka aan sharcigu amarkiisu iman laakiin kol haddii sharcigu jideeyey waxii sharcigu jideeyey ifsaad lama odhanayo waa ifsaad lama odhanayo bal markaa waxaan leenahay marka usuul ahaan iyo umuadilada si loo jamcin jiray tacaarud lagu suulin jiray aan eegno ee waxaa raajixa xadiidkaa hore ibnu cumar qaydkiisa inaan ku qaydno xadiidkan ibnu cabaas iyo xadiidkan jaabir oon idhaahno labada qof ama wixii shabahayey haddii ay ruuxa qabsato waa la goynayaa oo intaa quraanakasa loo goynayaa bas axaadiistan kale waa inoo socon allah subxana watacaala ala ala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma sidna walaa tanqusna watilna walaa tumina